waxaa sharaf maanta noo ah inaan kusoo dhaweyno aqalka madaxtooyada wakiilka midowda yurub ee soomaaliya calan saaxiib u dhow puntland mijele kele jergol diirso oo u yimid inaanu ka wada hadalno shaqooyinka muhiimka ah ee ay iyudu u hayso soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan puntland wala socotaano mashaariic tiro badan oo la xiriirta dhanka arrimaha ijtimaaciga waxbarashada caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayay ay ka mid tahay waddadan yani garoowey gaalkacay udhexaysa iyo waxyaaba badan oo kale oo mashaariica ayay ka wadaan dalka sidii marka loo ambaqaadi laha mashaariicdaas loo horumarin lahaa sidii taageerada ay midooda yurub siiso puntland aan uga faa'iidaysan lahayn iyana ay nooga taageeri lahaayeen baahiyaha badan ee jira ee kala duwan ee la xiriira arrimaha dhaqaalaha iyo iyo iyo iyo arrimaha bulshada sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay geedi socodka doorashada soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban oo runta iyagu ay gacantooda ka geysanayaan dhanka dhaqaalaha sidii iyana ay u dhici lahayd waktigeedii loona heli lahaa isbedel dowli ah sanadka laba kun iyo lix iyo toban iyo meesha ay puntland howlahaas hadda ay marayaan ama ha noqoto aqalka sare ama ha noqoto aqalka hoose iyo diyaargarowga aan ugu jirno doorashooyinkaas ayaanu ka wada hadalnay runtii waana soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay la soo booqdo saaxiibkeen jarmane marka soo dhawow